waa warbaahinta idlnews.com The Medias, the most powerful entity on the earth.
saxaafaddu waa dhagaha iyo iyo indhaha dadka liira marka wax fiican inay dhagaha dadka maqashiiyaan indhaha dadkana tusaan meeshaasi maamul dadka gobolada dhexe degan ee ka samaysmayo maamulkaasi maamul kale inuu carqaladeeyo uma samaysmayo waanan sheegnay waa maamuladu waa maamullo kumeel gaar ah sharciyadoodii ugu dambaysay weli way dhiman tahay guddiga xuduudaha iyo federaalka waa dhiman yihiin meeshu xuduud marayso iyo gobol haddii kala qaybsamayo iyo haddii wada jirayo iyo haddii xagga la wada aadayo haddii gaawadaaaday kaasay ka dambaysaa laakiin hadda waxaa muhiima dalku inuu maamulo yeesho waxaa kaloo muhiim ah maamulada dhismayaahay kuwo hore u jira inaan carqalad ku noqonin waan caddaynay maamulka gobollada dhexe ka samaysmayaa carqalad kuma ahan kumana noqonayo puntland marka waa maamul nabad iyo wanaag iyo dowladnimo inuu soo kordhiyo la rabo waana ujeeddadu waa intaas marka waxyaabaha dadka yaan la jahawareerin oon lagu wareerin waxaana waa tallaabo dhismaysa maalinba boloketi la saarayo maanta meeshaasaan maraynaa birina meel ka qurxanaan maraynaa dadka reer puntlandna horena waan ugu sheegnay shalayna waan la fariist waan u sheegay maantana waa caddaynay khalqalka iyo waxaa la gelinaya dadka reer puntland ha laga daayo cid carqaladaynaysa maamulka puntland ma jirto waa mahadsantiin